kulankan oo loonku hadalaya sidii dhalinyarada loonku wacyigelin lahayay qabyaalada dhibaatada yeelata kulankan ayaa qaban qaabiyeen dhalinyarada ku noola magaalada hargeysa munaasabadan iyo welibaa ku qeyb galaya agaasimaha guud ee wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka hana ku mid ee odayaalka magaalada hargeysa hana ku mid ee dadkia ku qeybgaliya ku hadalay dhibaatada yeelata qabyaalada waxaan idin odhan lahaa haddaad dhalinyaro tihiin waddankan idinka ale mustaqbalkii baa tihiin ubixii u soo kacaya baa tihiin inaad waddankiina ilaashataan ood ku ilaashataan inaad marka hore qabyaaladda iska daysaan oo intaa haddii qabyaaladda aad ka maarmi weydaan waa inaad gobol gobol aad iskuu soo dhowaystaan oo tiraan gobolkan waa togdheer dhalinyarada joogta gobolkan waa marooda jeer gobolkan waa awdal kan waa saaxil inaad sidaa qabyaaladda inaad uba bedeshaan haddaad ka maarmi weydaan haddaynu tagno daalo iyo sura iyo tabca oo aynu soo tusno dadka quruxdooda dee waa la yaabaya waxaa la odhanayaa somalilan malaha meeshaasuma taallo haddaynu gebiyle beeraheeda dhex marno iyadoo oo khudraddu sidaa u kala daatan tahay oy dhirta u baxday uu dhulku rooban yahay uu cagaarsan yahay waxaa la odhanayaa somalilan malaha meeshanu kuma taallo haddaynu boorama tagno aynu soo tusno buuraha dhaadheer ee cajaayibka ah iyo dhulka masiman ee quruxda badan waxaa la odhanaya somalilan malaha meeshaas maaha
marka lagu baro kursiga adugu aad ku fadhido inuu inankaagu leeyihi wuxuu inankaagu leeyahy sidaad u ilaalinaysaa dee uma ogolid inankaaga xagtin uma ogolid kursi foolxun uma ogolid waxaan xasuustaa iskuulka wax lay qoray iskuulka kobisitkamayn dhowr iyo sagaashanka kursiga ugu qaalisana ku fadhiisanaa wuxuu aa dhagax dadka xaafidooga caamidooga cabbaan ayaa daasadda soo qaadan jiray daasadaasi marlaarag bay hayd iyadu marka laakiin kursiga ugu qaalisana ku fadhiisanaa wuxuu aa dhagax waxaan sheegaya haddii bal dhagaxii marka laga qof soo maray marka kursigii lagu idhaahdo waar daaqadaas iyo iskuulka iyo waxyaabaha publica aynu leenahay wadaneed wax ka bilaabanta waxyaabaha dadweynuhooda leeyihin hadday waddo tahay haddii ay iskuul tahay haddii ay dhakhtar tahay ina wixii baynu wada lahaan ugu dambeyn agaasimaha guud ee wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka deeqa cabdi yuusuf iyo kala dardaarantay dhalinyaradii kulanka ku qeyb galana iyo ku dheeradana dhalinyarada qabyaalada waxaynu somalilan ku ilaalin karnaa inaynu iska ilaalino qabyaaladda